maxkamadda ciidamada puntland ayaa maanta xukun dil ah ku fuldhisay shan nin oo lagu soo eedeeyey inay ka tirsanaayeen al-shabaab gudaha magaalada boosaaso maxkamadda ayaa ku eedeysay dhallinyarada inay ka dambeeyeen dilal horey looga geystay mas-uuliyiin ka tirsanaa maamulka puntland nuur xasan nuur ayaa qadka teleefoonka ee boosaaso kula xidhiidhay guddoomiyaha maxkamadda ciidamada puntland korneyl cabdifaatix xaaji aadan
waxaa xukun dil ah lagu fuliyey shan ka mida shan ka mida gacan ku-dhiiglayaasha amniyaadka ururka al-shabaab ee argixisada gaar ahaan qeybta gobolka bari kuwaasoo lagu soo eedeynayay inay dileen oo diraal ku ah maxkamadda watada ka gartay allahu naxariista gaashaanla sare taliyihii ku-xigeenka ciidanka booliska iyo xereeryihii guud ee ciidamada qalabka sida xasan furriye cabdikin xasan furriye iyo agaasimihii madaxtooyada puntland sidoo kale oo bariya marka sagaal iyo tobankii bishii laba kun iyo todob iyo toban baa maxkamadda darajada koowaad ee shanta gool waxay ku xukuntay dib soogasha ah sagaal iyo tobankii bishii saddexaad laba kun todob iyo tobanna maxkamadda sare ee racfaanka toddobadii shan ka mid a waxay ku xukuntay dib toogashaha labana waxay ku xukuntay xabsidaain bukhaari maantayna waa la fuliyey shantii baa la fuliyey maantana waxaa maxkamaddooda waxaa la fuliyey shantii waa gartay marka muuqaalo ay maxkamadda baahisay ayaa muujinayay in hal ka mid ah uun uu qirtay marka inta kale ma qirteen inay dembiga galeen annagu de hal mid hal mid ka mida ma aanan baahin annagu de garsoor baa nahay waxaa waxaa qiranaya markhaatiis ku ilaa saddex bay ahaayeen maxkamaddu nama baahine kuwa gobolka iyo amniya annaga marka horaa naloo keena marka waa ay qirteen maxkamadda horteedana ka qirteen kuwa aan qiranna iyuu markhaati ku ahaana kuwa xabsida inta laga dhigay ahaayeen
ma heleen marka looyaro u dooday mise inta aada qol isku soo xirteen aad boobsiiseen oo aada xukunteen cornel annagu looyaro la-aan sharcigu wuxuu qabaa inuusan bafuli karin xukunkuna ma dhaco haddaan looyar uusan helaysanuhu shan sano oo xariga wixii ka badan maalin kastana saxaafadda waa ka sheegnaa annagoo saxaafadda ka sheegayno le dadka racfaan baa u furan waxaa la yidhahdaa haddana racfaankii waana loo diiday waana ku adkeeyey iyo jaifooyin noocaasa annagu waxaan racfaanka u furnaa inaan xukunka iyaga cid kal cid allaale ciddii aan ku qanacsanayn inay racfaan ka qaadato maxkamad sare la aado qareemadu shan qareen baa marka dambe loo qabtay markii hore saddex qareen bay lahaayeen wax qol lagu xiro iyo waxba halkii lagu xiro ma jire wax meediyahaas aan soo dhignahoo iyagoo toos loo sudaayay baa jira cornel cabdifataax waalidiinta dhallinyaradan dhalay waxa ay sheegeen in aysan helin wiilashooda cadaalad ku filan in aysan jirin caddeymo marka adigu ma heshay markhaatiyaal cad oo arrintaasi caddaynaya aniga horta racfaanka waxaa laiga qaatayba waxa weeye waa dulid la idurayo oo xukunka la duray oo la yidhi kuma qanacsanin ceebna maaha shaqaday ka mid tahay in racfaan ama xeeralyo iga qaato ama qareebkan yeedasanayaasha marka anigu haddii aan aysan iga helin maxkamadii sare xukunkii waa ay gashay waxay ku xukuntay dil toogasho ah kuwana xabsi daa'im bay ku xukuntay waalidiinta laftigooda maxkamadda sare tegey laftigooda qareemada qabsaday laftigooda doodayey laftigooda arkayey ise waxu dhacayeen goobjoogna waa ay ka ahaayeen aabayaashood maxkamaddana waana la fadhiyeen tan darajoodka waana waa fadhiyeen midda sarena waa fadhiyeen arrintani maxay ka tari kartaa amniga magaalada boosaaso arrintan cidna loogu danayn maayo qofna ugu danayn maayo lakin waxa la yii walakum filqisaasi xayaati ululbaab waa la qisaasaya qof qof dila oo qof muslima dila waa la qisaasaya waana la dilayaa dad bay laayeen oo ay dileen ma aha keliya in anagu aan ama boosaaso u dananayno ama aan sistam u dananayno kaasina waxa uu ahaa cornel cabdixaf cabdifaatix xaaji aadan oo ah guddoomiyaha maxkamadda ciidamada puntland oo u waramayey wariyahayaga nuur xasan nuur